فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulan wanaagsan qodobadan caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah alkataa'ib oo baahisay fariin ka socota mid ka mid ah maxaabiistii dowladda kenya looga qabtay dagaalkii caanka ahaa ee ceelcadde waxaan idinsoo gudbin doonnaa magaca maxbuuskan iyo qaybta koowaad ee fariintiisa sidoo kale waxaan idinsoo gudbinaynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo ka warramay halkii uu ku dambeeyey dagaalkii uu xasan sheekh iclaamiyey ee u dhexeeyey maamulkiisa iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan idinsoo gudbin doonnaa xildhibaanka iyo xogta uu bixiyey barnaamijka qodobadiisa waxaa kaloo ka mid ah sheekh maxamed ismaaciil oo ka hadlay qisada asxaabulkahfi waa halkee carriga ee ka dhacday qisadan uu qur'aanku ka warramay barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbinaynaa waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay tobannaan ruux ayaa ku shahiday kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen duqayma saacadii la soo dhaafaya maanta ka dhacay qidaaca goodoonsan ee ghaza xasuuqyo horle ayay ciidamadii yuhuuddu ka geysteen marinka ghaza kuwaasoo ay ku dileen tobannaan ruux oo falastiiniyiin ah sidoo kalena ay ku dhaawaceen kuwo kaleod fara badan toddoba ruux ayaa ku shahiday duqaymo kala duwan oo ka dhacay xaafadaha kale ah azaytuun ashajaaciya iyo adaraj oo dhammaantooda ku yaala marinka ghaza halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan gantaanle aad u xoogan ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen goob isku imaatinna ay ku sugnaayeen dad falastiiniyiin ah oo ku taala magaalada rafax ee dhacda cidhifka fog ee koonfurta marinka ghaza waxaana halkaasi ku sheeday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan tan iyo subaxii hore saaka warbaahinta maxalliga oo soo xiganaysa ilaa wardiya dhakhaatiir ayaa sheegtay in duqeymaha yuhuudda ee marinka ghaza ay ku shahiideen soddon iyo sagaal ruux oo shacab riid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tobannaan ruux oo kale afar askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay magaalada beet xanuun ee waqooyiga marinka ghaza dagaalyahanada wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa weerar qorshaysan oo qaraxa ku qaaday dhisme ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada beet xanuun ee dhacda waqooyiga marinka ghaza warbaahinta saanada yuhuudda ayaa waxay xustay in qaraxa waamida aad u xoogan uu soobay inuu gebiyaanba kusoo gurdumay ciidamada yuhuudda dhismihii ay ku sugnaayeen waxaana halkaas lagu dilay saddex ka mid ah ciidamada yuhuudda gaar ahaan kuwa ka tirsan guutada naxaal waxaana ku dhaawacmay kuwo kaloo isla guutadani ka tirsan qaar ka mid ah ciidamada yuhuudda oo la hadlay warbaahinta sahaynada ayaa waxay sheegeen in halka uu qaraxa ka dhacay kusoo degatay diyaarad nooca qomaatiga u kacda ah iyadoona halkaasi ka daabushay wixii askari halkaasi lagu dilay iyo kubii lagu dhaawacay iyagoona la geeyay dhanka isbitaalka ee qaloof ee ku yaala magaalada talaabiiba si halkaasi loogu daryeelo kuwa dhaawacyada qaba weerarkan ayaana wuxuu imaanaya iyadoo maalin ka hor isla magaaladan lagu dilay afar askari oo ka tirsan guutadani islamarkaana ay dhaawacmeen kuwa kale waxaana xusid mudan in weerarkan uu ku soo aadayo iyadoo saacadii lasoo dhaafay uu kelimad maqal iyo muuqaal jeediyey afayeenka guutada alqasaam abuu cubaydah taasoo kaga hadlaya khasaaraha ciidamada yuhuudda ee ku gaaray waqooyiga marinka ghaza maleeshiyaadka aresef ayaa duqimo ka geystay biyo xireenka marwe oo ku yaala gobolka waqooyi ee dalka suudaan ciidamada milatariga suudaan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in diyaaradaha dagaalka ee kooxda dacmu sariic ay duqin ka geysteen biyo xidheenka marwe ee gobolka waqooyiga suudaan kaasoo soobay in magaalooyinka qaar ee korontada ka goodo bayaan ka soo baxay taliska ciidamada suudan ayaana lagu sheegay in maleeshiyaadka taageerada degdega isku dayeen inay beegsadaan korontada biyo xidhinka marwa iyagoona adeegsanaya tiro diyaarada ah taasoo qaybka ololaha qorsheynta ee lagu beegsanayo goobaha ciidamada xarumaha muhiimka ee dowladda iyo mashaariicda horumarineed ee dalka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay ciidamada milatariga suudan waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in hubka lidka diyaaradaha uu ka hortegay qaar ka mid ah gantaaladii lagu soo weeraray xarunta balse waxaa jira khasaare yaryar oo hadda la hagaajiyay intaasii raacisay mana aysan bixin faahfaahin intaa ka badan marwo waa biyo xidheen koronto oo ku yaala webiga niil ee dhaca waqooyiga suudan kaasuu saddex boqol iyo konton kilomitir u jira magaalada caasimadda ee khartuum wuxuuna korontada siiyaa dhul badan oo ka mid ah gobolada waqooyiga ee dalka suudan bayden iyo netanyahu ayaa ku wada hadlay qadka telefoonka iyagoon isku soo hadalqaaday arrimo ku saabsan xabad joojinta khaza madaxweynaha xilka kasii degaya maraykanka ee jo baiden iyo ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu ayaa ku wada hadlay qadka telefoonka iyagoon isku soo hadal qaaday arrimo ku saabsan laystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxaha muqaamada falastiin waxaanuu netanyahu sheegay baiden inay horumaro ballaaran ka sameeyeen wadahadalka xabad joojinta dagaalka khaza iyagoona malafka iyo warqadaha heshiiska ku wareejiyey dhexdhexaadayaasha fadhigoodu yahay dowxa bayden ayaa waxuu dhankiisa muujiyey walaaca xooggan ee uu ka qabo masiirka lahaystayaasha ee ku sugan marinka khaza waxaana uu tilmaamay in laga maarmaan tahay in la soo dedejiyo heshiiska xabad joojinta labada dhinac tani ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli uu trump dhanka yuhuud u soo diray ergey gaar ah kaasoo kulma la yeeshay saraakiil ka tirsan arrimaha dagaalka oo ugu horreeyo wasiirka dagaalka israa'iil gaadiis waxayna iyaguna isku soo hadal qaadeen malafaadka ku saabsan maxaabiista yuhuudi ee ku jira gacanta muqaawamada falastiin ugu dambayntii caabuq h m b f ayaa waxuu soo ritay dad badan oo amerikan ah iyadoona ay u dhinteen kuwo kale wargees ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa waxuu daabacay in cudurka halista h m b f uu soo dhitay dad badan oo amerikan ah wargeyska ayaa wuxuu sheegay in cudurkan uu soo dhitay ilaa boqol labaatan sideed kun oo amerikan ah tan iyo markii uu dilaacay isagoona sheegay in dhammaan dadkaasi haatan ku sugan yihiin xaalad halis ah cudurkan ka soo bilowday dalka shiinaha oo marba marka ka dambeysa sii fidaya ayaa waxay warar ku sheegayaan in boqolkiiba toban dadka uu ku dhacay xanuunkan ay u geeriyoodeen halka kuwa kalena ay xalado kala duwan ku wajahayaan xarumaha caafimaadka xogaha qaar ayaa waxay sheegayaan in cudurkan usbuuc waliba soo ridanayay laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo ruux waxayna taasi caddaynaysaa sida baaxadda leh u fidayo xanuunkani ku dhaca neef mareenka dalka maraykanka ayaan waxa muddooyinkani ka jira xaalada adugu ay wajahayaan dadka amerikanka waxaana haatan si weyn u gubanaysa magaalada los angeles oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka maraykanka halka dhinaca kalena uu ka daaya baraf dad badan ay u la-anayaan xanuunka h m b f wararka caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta koowaad fariin ka socota maxbuus kenyaan ah oo lagu qabtay dagaalkii weynaa ee ceelcadde maxbuuskan oo lagu magacaabo garrison ayaa diraya dhambaal ku socda dowladdiisa iyo dadkiisaba
My name is Gershom Wanyunyi Wasike. I'm 58 years age, from tribe of Luya, from Trans Nzoia County.
magacaygu waa jarison wanyoni wasiike waxaan jiraa konton iyo siddeed sano waxaan ka soo jeedaa qabiilka luuya waxaan ku dhashay galbeedka kenya waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka difaaca kenya ee k d f oo ka howlgala qaybta lixdan iyo lixaad ee ciidanka madaafiicda darajadeydu waa sarreeyo guuto taliyahaygu wuxuu ahaa jenaraal samson muwathete waxaan imaannay soomaaliya kowdii jannaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii sida aad wada og tihiin waxaan ka mid ahay maxaabiistii lagu qafaashay xerada ceelcadde ee kooxda al-shabaab tani waa fariintii labaad ee aan dirayo ma aanan filayn inaan weli noolaan doono xilligan waxaan nasiib u leeyahay inaan noolahay oo aan mar kale la hadlo dadkayga tan iyo markii aan gacanta u galnay al-shabaab oo aan noqonnay maxaabiis waxaan filaynay in dadkayaga iyo dowladdayadu ay wax ka qaban doonaan xaaladda aan ku sugannahay waxaan ku rajo weyneyn inay ka shaqaynayaan sidii ay xorriyaddeenna u heli lahaayeen iyagoo adeegsanaya dhammaan waddooyinka iyo hababka suuragalka ah laakiin taasi ma dhicin muddo siddeed sanno ah ayaannu ka maqannahay quusaskayaga dadkayaga iyo dalkeenna hooyo ee aan jecelnahay inkastoo al-shabaab ayna daaweeyeen si wanaagsan islamarkaana na caawiyeen si ay naftayada u badbaadiyaan iyo caafimaadkeennana u hagaajiyaan haddana waxaad qiyaasi kartaa xanuunka aan dareemayno in muddo siddeed sanno ah aanan arkin waalidkayaga xaasaskayaga iyo carruurteenna waxaan rajaynaynaa in mas-uuliyiinta dowladdu ay ka shaqaynayaan xaaladdan si ay u beddelaan daruufahayaga oo xorriyaddeennana u helaan inkastoo aan u nimid soomaaliya si aan dadkeenna u difaacno weli kama helin dowladdayada iyo dadkeenna cid u heelan oo daacad u ah inay xorriyaddeenna u dagaalamaan xitaa dowladda ayaa iska ilowday arrinkeenna waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan la hadlo walaalahayga ku jira ciidanka k d f sannado badan waxaan ahayn ciidamo idinkoo kale ah waxaan nahay dad walaalo ah walaaluhuna waa inay isdifaacaan annagoo ah maxaabiis waxaan idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan xaaladdan adag ee aan ku jirno sameeya wax kasta oo suuragal ah si aad xorriyaddeenna u heshaan maxaa yeelay haddii aad idinku booskeenna maanta joogi laheedeen annagu waxaan qaadan lahayn dhammaan waddooyinkainoo suurtagalka ah si aan idiin xorayno ogaada maanta dhibaatada annaga ayay ina haysataa berina waxay noqon kartaa idinka waxaa ina soo gaartay in dowladdu ay la hadashay qaar ka mida qoysaskeenna kuna wargelisay inaan dhimannay arrintani aad bay noo xanuujisay tani waxay muujinaysaa in dowladdu aysan ogeyn meesha aan joogno ama xaaladdeenna halkii ay naga caawin lahayd waxay khiyaanaysay qoysaskeenna oo u sheegtay wax aan run ahayn taas oo hoos u dhigtay rajadii aan ka qabnay inaan ehelkeenna la kulanno sidoo kale waxaan doonayaa inaan la hadlo shacabka aan u dhaartay inaan difaaco oo aan dhiiggayga u huro intii aan soomaaliya joogay waxaan ku guda jiray waajibkayga aniga iyo walaalahayga ciidanka ayaa gacanta u galnay al-shabaab kadib weerarkii ceelcadde waxaan dirnay fariimo hore laakiin weli wax jawaab ah ma helin welina xaaladdayada waa mid adag waxaan dalbanayaa in dadkaygu ogaadaan inaanan u hadlin magacayga keliya laakiin aan u hadlayo magaca maxaabiista kale ee ila jooga waxaan doonayaa in dadkaygu ogaadaan inay yihiin awoodda dowladda waxaad bixisaan canshuur la'aantiinana ma jiri karto dowladda kenya haddii aan nahay ciidanka kenya ee soomaaliya ku sugan waxaan idinka codsanaynaa inaad xorriyaddeenna u dagaalantaan aadna xasuusataan sidii aan idiin difaaci jirnay dagaalama oo arrinteenna gaarsiiya heerka ugu sarraysa maxaa yeelay dowladda waxay u muuqataa inayna ilowday haddii aad tihiin shacabka kenya waxaad dhowaan ku guulaysateen inaad dowladda ku cadaadisaan inay kala dirto golaha wasiirada waana idiin suura gashay haddaba waxaad awood u leedihiin inaad naga caawisaan aniga iyo walaalahayga inaan xorriyaddeenna helno waxaana idinka codsanaynaa inaad qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si aad nooga caawisaan inaan xorriyaddeenna helno maanta weli waa nool nahay waan ka quusannay xaaladdan isbeddel la'aanta ah waan idin baryeennaa naga caawiya inaan xorriyaddeenna helno to get this freedom. So please take action to help us and my brothers to get this freedom. Today we are still alive. We are tired of this unchanging situation. Please help us to get our freedom.
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka warramay halkii uu ku dambeeyey dagaalkii xasan sheekh uu iclaamiyey ee u dhexeeyey maamulkiisa iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan xildhibaanku arrimahaasi ka hadlaya annaga dowladda federaalka wax aan ka helnay oo aan ahayn xabadda rasaasta ah oo weliba qoryaha ay xakam- ay cayiman yihiin qoriga akeega qoriga baasuuka iyo qoriga dabajaaxa waxaan ahayn oo aan ka helnay iyo qoriga dhashiika ma jiro ciidamadoodii oo nooc walba leh oo isku tababar aan ahayn oo isku taliya aan ahayn oo aan iska warqabin inaad dagaal shiblasi waa garan kartaa wixii ka dhacay from cowsweyne ilaa meel walbo in ciidamadii lagu soo jebiyey oo weliba aan ilaa iyo hadda askari loo xiray uusan jirin cid laga wareystay aysan jirin qof shaqadii looga eryeyna aysan jirin tacadiyadii ku dhacay macawisleydii waxaa lagu sameeyey inaan wax daryeela loo fidin in dhaawacooda la daryeelo in kii dhintay la xuso waxaasoo dhan maysan dhicin waxaa la yidhaha laga socda Eh, saasay tahay weli tacadiyadiyaa lagula socdaa oo maanta sidaad og tahay odawaa iyo sambalowsha waxay joogaan gobolka hiiraan ayagoo dhahaya xarun ay degan yihiin ciidamadii oo ciidamadii macawisleyda ah ay leeyihiin ha laga soo saaro meesha oo ha la nadiifiyo dadkan ayadoon wax laga hadlin xuquuqdooda dagaaladii ah, shabaabka markaan u noqono xasilinta international community-ga waxay ku bixiyeen lacag ka badan saddex boqol ilaa afar boqol oo kun afar boqol oo milyan oo dollar dhaqaalihii jeebkaa la gashtay federal iyo statea kala goostay nin walbana waxa waaye arrimihiisa goonida ayuu ku xalistay marka aniga waxaan qabaa dowladda siday u maareynayso iyo hadday noqon lahayd sida loo maareynayo dadka macawisleyda ah oo aad aragtay dagaaladii ay galeen dakanihiina qaba because shabaab weli waa dul taaganya anytime uu soo noqon karaa hadduu soo noqdona ciduu daynayo ma jirto meeshii la rabay dadkaas in la buustagareeyo oo waxay u baahan yihiin la siiyo oo inaan la gaadin laga ilaaliyo waxa waaye ayagii dayacay maanta mudan yihiin waa la dayacay wax loo qabtayna ma jirto waxaa kaloo kugu daraa markii oo macawisleyda iyo dagaalada ay socdeen toban jeer in ka badana qaraxyo ay ka dhaceen magaalada buluburta beledweyne iyo jallaqsi
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم sheekh maxamed ismaaciil oo mowduuc muhiim ah ka hadlay ayaa nugu soo maqan balse haatan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo dictor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد manganes caawa een, xalaqadeena waxaan ku qaadan doonaa maadada la yidhaahdo manganes Eh, manganes waxay ka mid tahay macdinta mineralska ayay ka mid tahay maadadan waxay muhiimad gaar u leedahay in loo isticmaalo ama ay soo saarto eh, hormoonada qaybahooda kala duwan jirka kuwaas oo sameynaya horumar xagga lafaha iyo carjowda jirka baniaadamka bixinaya eh, kuwaas oo mataqaanaa laga helo inta badan cuntooyinka aan isticmaalno dhammaantood laga helo Eh, maadadan manganes eh, faa'iidooyinka ay u leedahay jirka baniaadamka Eh, maadadan manganes eh, waxay bixisaa sida aan sheegnayba hormoono badan oo jirka bani aadam ka mid ah ayay fududaysaa bixisaa kuwaasoo dheefshiidka ka qayb qaata Eh, sidoo kale maadadan waxay caawisaa eh, soo saarka kaadida inay yaraato ayay ka caawisaa dadka Eh, sidoo kale waxay ka hortagtaa eh, dheefshiidka ama dufunta jirka ku badato ama maqaarka waxyeelo gaarsiiso ayay ka hortagtaa Eh, maadadan waxay ka qayb qaadataa eh, antioxidanta inay mataqaanaa samayso sidoo kale inay dheefshiidka iyo fatty acideska ay ka qayb qaadato dufanta iyo mataqaanaa acideska jirka soo mataqaanaa galaya eh, cholesteroolka iyo mataqaanaa dheefshiidka inay wax badan ka samayso ay la dagaalanto oo wax ka tarto Eh, sidoo kale waxay door muhiim ah ka qaadataa eh, soo saarista eh, dhiigga hemoglobinka loo yaqaano sidoo kale waxay yaraysaa cudurada ku dhaca kalagoosyada khaasatan kuwa jilbaha iyo kalagoosyada qaybaha kala duwan ee qaybta cududada hoose iyo cududada sare intaba ku dhaca ayay kaalin ka qaadataa sidoo kale waxay hoos u dhigtaa levelka glucosta ama macaanka jirka inuu ziyaado noqdo ama inuu hoos u dhaco waxay la shaqaysaa maadada glycogenka la yiraahdo oo mataqaanaa wax badan shaqo ka qabta xagga mataqaanaa insuliinka la shaqeeya bankriska ayay kaalin ka qaadataa maadadan manganiska marka sourceska iyo meelaha aan ka heli karno waxaan ka heli karnaa miraha caananaaska ayay qani ku tahay sidoo kale waxaa laga heli karaa maadadan dhegiyarada ayaa laga heli karaa iyo qorfaha sidoo kale dhirta dhammaan noocyadeeda kala duwan ee la cuno ayaa laga heli karaa timirta ayaan ka heli karnaa maadadan manganiista waxaa sidoo kale laga helaa nooca basbaaska madow ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa caleenta la karsado ee shaaha ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa caleemaha jilcsan sida begelka cad iyo mataqaanaa noocyada yaryar ee lamidka ah begelka ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa kaabishka adag ee leh caleemaha mataqaan qalqaloocan oo aan madaxa ka samaysnayn ayaa laga helaa tuunta ayaa laga helaa stroberiga miraha gaduudan loo yaqaano ayaa laga helaa iyo cinabkaa laga helaa ugu dambeyntii maadadan marka hadday yaraato jirkeeni ay ku yaraato manganiis maxaa dhici kara waxaa dhici kara hadday jirka bani aadamka ay ku yaraato calaamaadka neerfaha qofka inuu dareemo inuu mataqaanaa calaamadaha neerfaha ama xagga oo madax xanuun wareer iyo mataqaanaa yani xanuunada oo mataqaanaa madax oo dhiiga qofka mararka qaar uu dareemo maqalka oo tago qofka inuu suuxo suuxdin uu dareemo ayaa dhici karta xagga sokortana sidoo kale waxaa dhacaysa mararka qaar hadday maadadan mataqaana qofka ay ku yaraato inay u horseeto qofka inuu macaan ku dhaco ama diabetic uu noqdo ayaa dhici karta sidoo kale maadadan hadday yaraato waxaa dhacaya xagga immunityga difaaca qofka jirka inay cuduro soo weeraraan sida mataqaana carjowda iyo mataqaana seedaha qofka oo hoosu dhaca ku dhaco ugu dambeyntiina qofka ay ku dhacdo dhalma la-aan maadadan manganiista hadday yaraato ay u horseeto qofka inuuba dhali waayo calaamadaha marka maadadan jirka baniaadamka hadday ku badato dhici kara maxaa ka mid ah waxaa dhacaysa khatar oo qofka inuu sumoobo sumow joogtaha qofka inuu dareemo hoosudhac xagga neerfiyaasha qofka inuu dareemo nervious disorder oo hoosudhac xagga neerfiyaasha qofka inuu dareemo sidoo kale qofka inuu dareemo nooc waali ah oo qofka waali waali oo kale jawigiis qofka inuu isbedelo xanaag tiro badan qofka in lagu arko rabsho joogto ah dagaal iyo mataqaanaayo qofka inuu markaasi ciddii la hadashaba uu la dagaalamo inay dhacdo ayaa keeni karta hadday badato sidoo kale qofka maadadan ku badato wuxuu dareemaa cudurada raaga sida keliyaha oo kale qofka in xanuuno joogto ah ka dareemo xagga beerka xanuun joogta inuu ka dareemo xagga wadnaha iyo mataqaanaa dhammaan jirkiisa qaybaha kala duwan xanuun joogto ah inuu dareemo khaasatan dadka cuduradan raaga qabo sida keliyaha iyo beerka iyo wadnaha dadka laga haya ayaa ugu dara maadadan manganes marka qiyaas intee la-eg ayaan ka qaadan karnaa maalintii caruurta dhalashada ilaa iyo labaiyo tobanka bilood waxay qaadanayaan zero point six milligram maalintii caruurta halka ilaa iyo saddexa sano waxay qaadanayaan hal dhibic laba miligram maalintii caruurta afarta ilaa iyo sideed sano waxay qaadanayaan hal dhibic shan maalintii sagaalka ilaa iyo saddex tobanka sano waxay qaadanayaan hal dhibic sagaal maalintii sagaalka ilaa iyo sideed tobanka sano waxay qaadanayaan hal dhibic lix maalintii haweenka oo da-da sagaal iyo tobanka ilaa wixii ka weyn waxay qaadanayaan hal dhibic sideed miligram maalintii haweenka uurka le waxay qaadanayaan laba miligram maalintii kuwa nuujinayan waxay qaadaan laba dhibic lix miligram maalintii ugu dambeyntii dadka da-da ah waxay qaadanayaan laba dhibic saddex miligram aad iyo aad umahadsantii
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku soo dhowaanay markaana dhegaystayaal waxaan idinsoo gudbinaynaa sheekh maxamed ismaaciil oo ka hadlay qisada asxaabulkahfi wuxuu sheekha sheegay qisada ku saabsan dhallinyaradan iyo waddanka ay ka dhacday halka uu maanta dunida kaga yaalo isagoona dhanka kale muslimiinta kula teliyey inay ku daydaan dhallinyaradaas oo diintooda difaacdaan
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا halkaa waxaynu sa- ay ka bilownay qisadii asxaabulkahfi la baxday dadkii la saaxiibay gudbuureedka ayaa qisadoodii halkaa ka bilaamaysa si yar oo guudmara si aynu u fahamno dulucda qisada ayaynu in yar oo guudmar ah aynu u khulaasaynaynaa qisada zamanku iyo xilligu wuxuu ku beegan yahay wakhtigii ka dambeeyey nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam dalkuna waa dalkan yurub la baxay room bilaadu ruum ayuu waddanku ahaa si gaar ah magaalada waxaa la odhan jiray dartuus magaalo dartuus la yidhaa oo dhulkaa yurub ku taalla ayay ahayd qisadani waana diintii nebiyullaahi ciisa ayaa wakhtigaa la haystaa meesha darduus la yidhaahdo waxaa ka teliyey nin boqor ah oo jaa'ir ah oo gacanku dhiglo ah oo naxariis daran oo la odhan jiray daqyaanuus ninkaa daqyaanuus la yidhaah dadka wuxuu ku sadunlayn jiray oo ku qasbi jiray inay asnaamta caabudaan diin kalena raalli ugama ahayn darduus in ila yacni lagu caabudo asnaamtaa waxaan ahayn waxaa dhacday dadkii muslimiinta ahaa ee diintii nebiyullaahi ciise haystay ehlu tawxiidka ahaa ee nebiyullaahi ciise inuu addoon ilaahay yahay aayad ilaahay oo mucjisaa uu yahay kuwii rumaysnaa waa laga tan roonaaday waa laga xoog batay waxaa dhacday marka ciddii arrinkaa ku raaci weyda wuu dilayey ku darsoo weliba xaajada zabannadaa hore waxaan ummadda nebi muxamed ahayn saddex masalo oo innaga la inaga saamaxay iyaga lagama saamaxin rufica can ummati alkhata' waannisyaan wama stukriha calayhim saddexdaa ummadihii hore waa loo qabsan jiray alkhata' waannisyaan wama stukriha calayhim si khaasa waxaa looga saamaxay ummatu muxamed raxmatan liummati muxamed rufica can ummati waxaa dhici jirtay ninka inta la soo qabto oo la yidhaahdo gaalow wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal nin baa wuxuu ku sabab butay cadaabka duqsi nin kalena duqsi buu ku badbaaday nin boqoroo jaa'ira baa intuu soo qabtay laba nin oo muslimiin ah ayuu yidhi ilaahaygan u sujuuda waan u sujuudi maynay nagadaa ilaahaygan haddaba wax u fideeya oo u qala waar u qali maynay nagadaa haddaba duqsigan intaa qabataan duqsigaa u gowraca muxuu idin yeelaya duqsigaasun ilaahayga u sadqeeya oo ula qastiya inaad ilaahayga u gowracdaan wamaa uhilla ligayri illaahi bih hal nin duqsigii wuu gowracay cadaabkuu ku galay hal nin wuxuu yidhi waaranu duqsi gowrici maayo ilaahay hayrkii u gowrici maayo eh waxaa doonto samee ifcal maa shiit faqdi maa anta qaadin xukum waxaad adigu xukumayso sidii nimankii maxaanku idhaahdaa saxaradii fircawn haddii la dirqiyo lagama aqbali jirin marka dadkii waa dirqiyey wixii ka diiday wuu gowrgowracay dhowr nin oo dhallinyaro ah oo dhuundhuumanayey oo caqiidadooda la dhuumanayey ayaa basaasiintii ninkaa boqorkii soo ogaadeen oo waxay dhahan weli rag diintaada aan raalli ku ahayn baa dalka kugula nool ninkii boqorka ahaa baa yidhi nimankaa ilaa wa ilaa waa in berri la i hor keenaa nimankii waa la hor keenay waa niman da'yara fitiya aamanuu birabbihim waa da'yar bay ahaayeen shabaab dhallinyaro ah bay ahaayeen wuu kala hadlay mowduucii wuxuu yidhi ka gaaloobay ilaahanaad rumaysan tihiin oo ilaahyaalkaygan soo raaca way diideen deedna wuxuu ku yidhi idinku waa yaryar tihiin oo carruur baa tihiin oo maskaxda laydinka cadaya bal ordaya oo jaanisba iyo fursad baan idin siinayaae ilaa caawa soo tashada caawadii markii galabtii ay iskaga tegeen ayay si gaara u showreen waxay yidhaahdeen deliil la-aan miyaynu ku guuri karnaa qowmkeenni haa ulaa'i qowmun ittakhaduu min duuni illaahi aaliha lowlaa ya'tuuna calayhim bisultaanin bayin waan aragnaa inay mugdi iyo dalaal qowmkeennii ku sugan yihiin inama qancin karaan oo sanam dhagaxahoy shalay iyagu samaysteen baa-uunkan u ilaah ah wax maskaxdu qaadi karayso ma aha sanamkan hortiye adduunyadu way jirtay ayagaana sanamkan sameeye ka hor yaa ilaah u ahaa taasu deliil markaa in ilaahay khayrkii la caabudo deliil looma helayo maxaa inoo talaah laba mid bay inoo taagan tahay haddaynu nimankan diintooda raacno qad qulnaa idan shatata xuduuddii waan ka gudubnay wax gaalnimaha haddaynu nimankaa ku raacno oo ku nidhaahno xuduuddii waan ka gudubnay iyo inaynu u badheenno ninkaasi inuu ina dilo diinta aynu u shahiidno ra'yi bay keeneen oo waxay dhahan mayane aynu godkii meel hebel ku yaalay aynu ku eeranno godkaa aynu ku baxsanno halkaa diinteenna aynu kula baxsanno halkaana ilaahay aan iskaga caabudno hadday arrinkaasi inaga dhab noqdo ilaahayna waa ina gargaari arrinkeennana ilaahay waa inoo fududayn doonaa saa diinteennii caqiidadeennii baynula baxsanaynaa sidiibay isla qaateen dariiqa intay sii hayeen ayaa nin xoole la jooga adhi ayay soo mareen markaasuu warsadu yidhi war maxaa wadaan markaasay diintayadii baan la fakanayna iyo iimaankaiyo islaamnimadayadii xoolihiiba uu iskaga dhaqaaqay aygiina wuu raacay aygii xoolaha la ilaalinayay xoolihiina farahay ka qaadeen wuu raacay maca aygii qoladiiba ku lugdaray isna god ay isla yaqaaneen bay galeen godkii markay galeen oy sidaa u farfadhiisteenba ilaahay tabaaraka wa tacaala hurdo ayuu ku soo rogay godku wuu afballaadhan yahay cadceeddu markay soo baxayso toos bay ugu dhacdaa markay sii ciiraysana dhinaca kale kaga soo dhacda saddex boqol iyo sagaal sannadood ayaa khadkii cadceeddu maraysay ilaahay ka leexiyey saddex boqol iyo sagaal sannadood ayaa khadkii cadceeddu maraysay ee toos ay ugu dhici lahayd godka buu ilaahay ka leexiyey si aanay cadceeddaasi ugu dhicin jasadka dadkan awliyada ilaahay ah hadday ku dhici lahayd cadceeddu jasadkoodu wuu qayirmi lahaa maryahooduna way baabi'i lahaayeen shayga marka cadceedda mar walba uu u yaallo wuu midab doorsoomaa waxaa kaloo dhacday nimankani way hurdaan markay qadar saacadaaba hurdaanba rabbi baa dhinaca kale u roga meeshay hurdaan waa meel ciida haddaan la rogrogi lahayn ciiddaa cuni lahayd jidhkooda iyagoon isogeyn buu ilaahay rogaa iyagoon isogeyn buu ilaahay rogaa saddex boqol iyo sagaal sannadood bay halkii ku noolaayeen biduuni طacaam wa sharaab iyagoon cunto cunin iyagoon waxba cabbin iyagoo aan toosin arrinkii sidaa ahaa dadkii laga qaxay ee ninkii la odhan jiray dakyaanuus wuu halaagsamay waa hore dadkii laakiin waddankaa degganaa mar walba waxay isweydiin jireen taariikhda dhallinyaradaas talow beri may ahayd intee laga joogaa cadadkoodu intuu ahaa mar walba waa lagu murmayey aakhirkii murankii wuxuu soo gaadhay cahdigii nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taariikhda iyo hadalhaynteedii oo xataa yuhuuddii iyo nasaaradii nebiyullaahi moxamed la mucaasaray arrinkaa war cad way ka waayeen way ka murmi jireen cadadkooda way ka murmi jireen taariikhda way ka murmi jireen intay hurdeen markii la murmay muranku kii hore markaan eegno dadkii reer dardaquus magaaladaa degganaan jiray ayaa waa dambe haddana sheekadii dib u soo noolaatay imisay ahayd imisay ahayd waa laysku qabsaday markay saddex boqol iyo sagaal sano tahay ayuu ilaahay dhallinyaradii toosiyey markay soo tooseen ayay su-aal isweydiiyeen imise saacadood imise ma- intaynu hurudnay kam labisna qadarkaynu hurudnay intuu ahaa mid baa wuxuu yidhi yowman maalin maraad dee af- ma- maalin baynu hurudno afar iyo labaatan saac baynu hurudnay markaasay haddana qaarkood maaye bacda yowm maalin gelinkeed baynu hurudnay waxaa la yidhaahdaa gelin horey godka galeen wakhtigay soo tooseenna gelin dambe oo cadceeddu ay leexatay ayay ahayd markay soo baraarugeen ayaa hiimse hiimsihii ayaa waxay u kala saarayeen ma waagii oo bariyeyba oo waagii labaad ah kaad shalay gasheen mise maantadeedii miyaa markaasay hubsadeenoo cadceeddii oo liiqa sii dhigaysa markaasina sowtan aroortii aynu seexannay gabalkiina weli muu dhicin marka maalin gelinkeed ayaynu meesha joognay bay yidhaahdeen oo haddaba waa maxay aahaartan iyo raadadkan inaga muuqda timahan inagu baxay iyo xaajooyinkan iyo waxan maxay yihiin markaasay kala saari waayeen mid baa markaa wuxuu yidhi wax danoo inagaga xidhan intaynu meesha ku jirray ma jiraan eh waynu waxaynu u baahannahay waxaan cunno waxaynu cunnaynu u baahannahay adduunkii aynu haysanay inoo dira oo magaaladii ha laynooga doono raashin ninka aynu dirayna hadhu ku soo ha dhuundhuunto oo weliba cuntooyinka magaalada wuu kala yaqaanaaye dadkii ugu nadiifsanaa dadku way sii kala liiteeno kuwa uun ugu ladladan ha inooga soo iibiyo cuntada halkan waxaan ka fahamnay qofka muslimka ahi marka uu ilaahay tala saaranayo ee uu ilaahay isku xidhayo asbaabtii haddana inuu la yimaado nimankani awliye ilaahay ba ahaayeen da'yar bay ahaayeen waxay u baxsadeen ilaahay dartii buu ahaa iyagoo iska madhanoo shilinna wadan may safrin soomaalida waxay tidhaahdaa ilaahay wuxuu yidhaahdaa aan ku bariiye eh meel baydhsan seexo haddaad adigu laamida isdhigto waa lagu dardarayaa gaadhi aan indhalahayn baa ku jiidhaya markaad badbaado doonaysa asbaabteedii la imow marka awliyadan ilaahay iyagoo dhab ilaahay u yaqiinsanaa waxay ilaahay ka filayeenna ay ka heleen ayaa haddana may odhanin dee ilaahay dartii baynu u baxnaye bilaasahay aynu ku baxno lacagtoodii bay qaateen lacagtii markay la soo baxeen bay wiilkii u dhiibeen wiilkii markuu magaaladii yimi waa saddex boqol iyo sagaal sano macaalimtii iyo calaamadihii iyo jidadkii iyo guryihii iyo wixii oo dhan way isbedeleen dhismihii oo dhan baa isbedelay dadkii ay yaqaaneen xabadiba kama noolaa markaasuu wiilkii shakiyo wuxuu yidhi tolow miyaad soo ambato magaaladii magaalaan ahayn ayaad joogtaa haddana waxba shaki ismuu gelinine hal ninunbuu ku nasiibiyo uu yidhi alaabtan iga iibi lacagtuna waa lacagtii adkayd ee silfarta ahayd oo dahab kacad ahayd ayuu wataa oo naqshadii daqyaanuus baa ku sawiran waa lacag miisaan leh waa saddex boqol iyo sa- yacni sagaal sano ninkii laga iibsanayey baa lacagtii qaaday markaasuu saa u rogrogayaa wuu yaaban yahay markaasuu yidhi waryaa wiil yahow ma wax qasnadahoo dadkii hore duugeen ayaad la kulantay markaasuu yidhi maya lama kulmine waa la- waa waa waa waa waa lacagtaydi caadiga war lacagtan iminka lama isticmaalo eh war sawtaan shalay idinka tagnay markaasuu yidhi lacagtan wakhtigii daqyaanuus baa la isticmaali jiray markaasuu yidhi oo daqyaanuus aaway daqyaanuus shalay baan ka tegey soonihii shalay ka tegey daqyaanuus war daqyaanuus wuu lafoobay nin nool ma aha haye oo dunidu say tahay dunida baa muslim baa haysta ehlu tawxiida dad muslimiina oo aan ilaahay u shariig yeelin baa haysta masaasaa haa nimankii shaqa yani meheradihii oo dhan baa kusoo ururay wiilkii markaasuu ka warramayo wuxuu yidhi war annagu waxaanu ahay niman ka baxsaday ninkii shalay boqorka ahaa ee daqyaanuus war warkiina waaba lagu muransanaaye oo shalaytadana ama fagaarayaa lagaga murmaye xaqiiqo ma tahay haayoo nimankii aan ka imid baaban idiin geynayaa ilaa boqorkiiba warka gaadhay wakhtigaa telinayay boqorkii oo markaa isna markaa muslim oo ehlu tawxiida ciidankiisiibuu soo kaxaystay dadweynihii magaaladoo dhan baa soo dabaguuray wiilkii oo hugumka daba socda aada yaabto ayay nimankiina fardihii iyo hugumkiibay maqleen markaasay maantu baa gacan gasheen ninkii waa fashilmay ciidankii gaaladahaana waa kan weydi soo gaadhay salaad bay iska xidheen salaad ayay iska xidheen salaaddii bay ku raageen ku raageen oo ninkii boqorkaa baa yidhi suga anaa u gelaye wuu soo galay cabaar buu sugay intay salaaddii tukanayeen markay salaaddii ka baxeen buu mucaanaqeeyey waa maxaan ku raha wuu salaamay aad buu isugu dhedhejiyey dabadeedna waa la iswaraystay xaaladdii bay uga warrameen markay warkii u dhammaystireen ayuu ilaahay hurdo ku soo dejiyey dhammaantood dhammaantood way wada dhinteen markii warkoodii la ogaaday ayay dhammaantood wada dhinteen waxaa lagu murmay markaa halkan nimankan ay ku dhinteen seen xaaladdeeda ka yeelaa qolo waxay tidhi waa addoommo ilaahay xaajadoodana allah garanaya eh aynu albaabka uun derbi ku xidhno iyagiiyo ilaahay aan isu dayno qolana waxay tidhi maya taa yeeli maynee halkan ay ku dhinteen masaajid baan ka dhiganaynaa marka wadanka laba caqiidaa taallo waxay ahayd qola qolo maxaanku idhaahdaa had iyo jeer qubuuraha iyo ku falan oo dadkooda saalixiinta ah meelahay ku dhintaan masaajidda ka dhigta iyo qaar yidhaahdo war addoommadaa ilaahay ha ku fidnoobinee iska daaya labadii reer markay ku murmeen qoladii odhan jirtay masaajiddaan ka dhisanaynaa ayaa ku xoog badatay waana halka nebigeennu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam aakhiru cimri markuu sii wafaadayay masaajidada laa tajcaluu qubuurakum masaajida lacana allahu alyahuuda waannasaara jacaluu qubuura ambiyaa'ihim masaajida ilaahay ha lacnado yahuud iyo nasaara sababta oo ah meelaha dadka saalixiintii ku dhintaan ayay masaajidada la doonan jireen oy masaajida ka dhisi jireen markii masaajidadii ay ku dulbineeyaan oo ummadaha masaajidka dhisee taariikhdii garanaya ay dhammaadaan ayaa uba dambe iman jiray markaasay odhan jireen halkan waxaa lagu caabudaa waa qabuurtan qabrigii baa markaa sanam iyo ilaah laga dhigan jiray sidaasaa dadku diinta kaga bixi jiray markaa si looga baxsado fitno wakhti ay timaadaba in ummadda muslimiinta diintooda laga fidneeyo si looga baxsado ayaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war qubuurtii masaajidada kala fogeeye qubuurtii masaajidada kala fogeeya haddaa idinku maanta garanaysaan inaan qabrigani waxba taraynin berri waxaa iman doona dad ku fitnooba qabrigaasoo u qaadan doona sababta aad masaajidka ugu soo dhoweyseen manfaco qubuurtani leedahay inay tahay qabrina manfaco ma keene diinla-aanubu dadka dhiga marka wakhtiga zamanka waxaa awood badnaa kuwa qubuurta masaajidada ka dhisa kuwii baa ku xoog batay masaajid bay markaa meeshii ka dhigeen qisadiina sidaas ayay ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي